guryuhu sheegay sideed iyo labaatankii sagaal iyo labaatankii bishii hore ayay ahayd muddadii uu socday shirweynaha xusniga kulmiye sagaal iyo labaatankii buu dhamaaday shirweyne kasta marka la dooro lagu guda jiro waxa hago oo hogaamiya maxaanku idhahdaayey shirguddoon uu doortay qabyooyinkii shirweynaha iyaga maxaanku idhahdaay waxyaalihii ka dhinaa ayaa waxa ay keentay in hogaanka xusbiga iyo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenada iyo inay sii wada shaqeeyaan shirguddoonkii hore golaha dhexe si kastaba haw soo socotee ilaa intii bishaas maanta aynu bisha aynu ku jirno oo afar iyo labaatana oo ay saddex iyo labaatankii shalayto qaraar soo saareen si joogtaa baanu wada shaqayneynay waxay uxil saareen oo uu guddoomiyuhu uxil saaray oo xogayaha guud iyo anigiyana aanu goobjoog ka ahay jaamaciyo gudoomiye ku-xigeenadii kale oo qaar socdaal ku maqan yihiin qaar ay nala joogeen in iyagu ay ururiyaan liiskii golaha dhexe maadaama aan shirweynihii aanu dhamaystirin arrinkaas si joogtaa baanu uga wada shaqayneynay shalayta qaraarkan ay soo saareen qaraarkan haddii ay soo saareen waxa ay yidhaahdeen madaxtooyadaanu ku qaban lahay qaraarkan oo guddoomiyaha diiday shalayta koob iyo tobankii maalinimo waa mashkula mas-uuliyiinta iyadu haddii ay qaarkayaba si uun sheegaan si xunxsheeg sixirka daran baa layidhi anigu koob iyo tobankii iyo barkii ayaan shalinta kaga tegay guddoomiyihii shirweynaha iyo ku-xigeenadiisii oo xubin guddoomiye ku-xigeenka koowaadii uu ka maqan yahay xafiiska wasiirka howlaha guud ay ku shirayeen ayaanu isugu nimi daraato oo ay bishu laba iyo labaatan tahayna xafiiska cadami baan anigu ula tegay oo aniga guddoomiyuhu iyo xogayuhu bay ogaano anigaa si joogta ah iyaga ugala shaqaynayay arrimaha waxaan ku heshiinay shirkii golihii dhexe ka asaasmay degaamadii uu kasoo ururinay kasoo ururayey waxaa liiskooda lagu soo ururinaya iyaga liiskii dabeedna waxay dhahdeen aynu isugu nimaadno caawa xalaytadii ayaanu dooneynaa inaan madaxtooyada isugu nimaadno dabeedna waan islaagna waxaan ku nidhi liiskii guddoomiyaha iyo hogaamnihii kale hogaanka xusbigaa weli islamaydaan eegin miyaanay ku fiicnayn intaynu inaku liiska isla eegno oo liiska isla dhamaystirno dabadeedna markaa aynu u tagno madaxweynaha oo aynu ballanka qabsano waxaanu isla ogolaana waxaanu isla ogolaana inaanu shirkii xalayta ahaa joojino berita sabtida ana aanu isu nimaadno dabadeedna xalayta wafiidkuin baa layidhi dee nimankii odayaasha ahaa maxaanku idhahdayey qaraar bay soo saareen haddee jeer xusbi kasta kulmiye ama midka xusbi kalaba waxa uu ku dhaqmaa waxa weeye waa dastuurka uu uu dhisay oo dastuurka waa kan waxay soo saareen liiskii ergooyinka oo ergo walba degaan soo jeediyey oo ergo walba maxaanku idhaahdayey xubnihii ergada shirweynaha waayeelkii iyo waxgaradkii degaankaasi xubnihii ay golaha dhexe usoo usoo xusheen ayaa lasoo saaray liiska imika halkan ku qorani marka hadhowto ayaynu ayaanu dee dib baanu uga shaqayn doonaa waxaa ku yaala xubno fara badan oo ay iyagu bedeleen haddii jeer dacwad fara badan baa socotay annaka wayna soo gaadhaysay iyaga way soo gaadhaysay liisna waa liis degaan isku soo raacay oo waxgaradkiisii mudakarkiisii xusbigan ka tirsanaa isku soo raacay iyo waayeelkoodii waxna waxa weeye waa liis ay shaksiyaad wadaan oo qof meel ugu doonayaan waa qodob waa qodobka labaad saaxiibadaya waxay halkan kusoo qoreen liiska guddiga fulinta ah oo ay yidhaahdeen waxa ansixiyey shirweynihii oo aanay taasina aanay jirin oo aan meelna lagu soo hadal qaadin waayo guddiga fulintu sida uu abuurmaayo artical dhan oo distoorkan ka tirsan ayaa ka hadlaya oo waxaa la yidhi toddoba xubnood ha lagu kordhiyo oo aan weliba loo codaynin qodobka afar iyo labaatanaad ee distoorka xusbiga kulmiye faqradiisa ta waxay qoraysaa awoodda guddoomiyaha ka hadlaysaa wuxuu magacaabaa waa guddoomiyaha guddiga fulinta ee xusbiga guddoomiyuhu wuxuu magacaabaa xogayayaasha guddiga fulinta lacaghayaha iyo xisaabiyaha xusbiga isagoo ka tilmaan qaadanaya go-aamada shirweynaha kuwa golaha dhexe iyo kuwa guddiga fulinta wuxuu jiheeyaa dhammaan howlaha xisbiga iyo siyaasada guud ee xisbiga wuxuu mas-uul ka yahay hantida xisbiga wuxuu xisbiga kaga wakiil yahay heshiisyada xisbigu la galo dhinacyo kale iyo qodobo kaloo badan guddiga fulinta cidda quri ee awood uleh inay magacaawdo waa guddoomiyaha xisbiga cidda ogolaata ama ku diida guddoomiyahana waa golaha waa waa golaha dhexe waxaa kaloo saaxiibadayo magacaabeen guddoomiyeyaasha gobolada oo toddoba ah toddoba guddoomiye gobol waayo saa la socotaan sharciga doorashada qaranku waxa uu dhigaa lix gobol doorasho lixdii gobol ee hore toddoba waxaa ku ah oo xisbiga kulmiya uu ogolaaday in guddoomiyaha gobolka gabileyn lagu daro qodobka saddex iyo tobnaad ee dastuurku qodobka saddex iyo tobnaad ee dastuurku waxa uu qorayaa maxaanku rahday qaab dhismeedka xusbiga iyo sida loo dooranayo maxaanku rahday guddoomiyeyaasha gobolada doorka guddoomiyeyaasha gobolada dhexe gobolka guddoomiye ku-xigeenka xisbiga ee gobolka xogayaha xisbiga ee gobolka iyo xubnaha kale ee guddiga fulinta ee gobolka waxaa lagu dooranayaa shirka xisbiga ee shirka xisbiga ee gobolka oo doorta xubnaha golaha xisbiga ee gobolka halkan guddoomiyuhuba ma magacaabo awoodaaba uma leh waxaa awoodaa uleh gobolka maroodijeex gobolka awdal gobolka soolka sanaag ay gobol isaga ayaa imika markuu shirweynuhu dhammaaday hadda waxa ay u diyaar garoobayaan in ay magacaabaan maxaanku idhaahdayey gudoomiyeyaashii gudoomiyeyaashii maxaanku idhahdaye gobolada gobol waliba isaga gaartiisa isaga gaartiisa usa u sameynaya guddoomiyuhu wuxuu guddoomiye gobol xilka kaga qaadi karaa xilka wuxuu kaga qaadi karaa haddii uu sameeyey dembi cad oo xisbiga uu ka galayo dabadeedna sife xisbigu uu go-aan uga qaatay kaga taga maxaanku idhaahdayey maxaanku idhaahdayey xilkiisii arrimahan siyaasiyan arrimaha siyaasiga ee xusbiga had yo jeer layskagama fikrad noqdo laakiin waxaa layskaga fikrad noqdaya oo laysla ogol yahay oo aan lagu muransaneen waxa weeye qodobada dastoorka ahee xusbiga kulmiyey waxa uu qorayo qodobka shan iyo tobanaad muxuu qorayaa ka shan iyo labaatanaad muxuu qorayaa qodobka soddonaad muxuu qorayaa golaha dhexe muxuu ka odhanayaa golaha fulinta muxuu ka odhanayaa sidaan anigu u jecelahay na noqon mayso sida muuse bixi u jecel yahay na noqon mayso si cali jaamac kale uu u jecel yahay na noqon mayso waa sida uu isagu uu u qoran yahay arrintani markaa waxa weeye waa buuqaanaan u baahnayn waa arrin shirweynaha iyagii si wanaagsan uu noogu dhammaaday waxay ahayd arrin xaal xaalkiisa uu noo harsan yahay waxa ay ahayd arrin aan iminka muran iyo buuq kale aanay aanay nala jirin intaydan waxaa laga yaabaa guddiga fulinta ayaa lagu daraa golaha dhaxal ay ayaa lagu daraa hadda iminka afar baanu meesha ku fadhinaa laakiin waxaa laga yaabaa inaanaan afartayadu haddii la yidhaahdo qora shan iyo labaatan xubnood oo maxaanku dhahdaye guddiga fulinta waxaa laga yaabaa inaanaan qof iskaga mid noqonin laakiin marka la wada tashado cidda allow qoray iyo cidda awoodda sharcigu u siiyey magacaabaysaa cidda ay magacaawdo ayaa la sugnay ayaa ayaa dale iminka waxa weeye gudo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland isagaa magacaabo golaha wasiirada dastoorkaa siiyey ninkii la jeceliyo ninkii la necabba dastoorkaa siiyey madaxweyneyaashii ka horreeyeyna dastoorkaa siiyey madaxweyneyaasha dambena dastoorkaa siinaya guddoomiyahana dastoorkaa siinaya shalita axmed maxamed maxamuud jilaaya guddoomiye xusbi ahaa isagaa magacaabaya guddiga fulinta maanta musabixi baa ah oo shirweynihii saddexaad u doortay isagaa magacaabaya arrintan markaa waxaan kusoo ururinayaa arrinkani maxaanku idhahdayay khalad xisbigu uu galay maaha waa khalad maxaanku dhahdaayey ay galeen guddigii maxaanku dhahdaayey shirweynaha hogaaminayey weliba maxaanku dhahdaayey warqadoodii markii a aragteen xubnahooda ku saxeexan iyo maalintii hore ee shirweynaha iyagii a wax ka qorteen guddigii hogaanka shirweynaha shir guddoonkii shirweynaha uma dhamaystirmin qaraarkan waa qodob meel labaad ugama dhamaystirno oo guddidani waxay lahayd guddi technical ah guddi aanu bixinay guddi farsamo guddiga farsamo waxaanuu bixinay macnaheedu waxa weeye waa xogxaynkii shirweynuhu baanuu bixinay guddi farsamo guddigii farsamadana hal qof baa kala joogay arrintani markaa waxay ku urursan tahay golaha dhexeeye arrinteedana liisas bay leedo dad baa soo gudbiyey mushkilad fara badan ma laha guddoomiyuhu siduu u sheegay uruurintooda iyagaa loo diray waxa hawsheedu halka ay ku jirta waa la eegayaa guddiga fulintuna nin sacabka tuba iyo ninaan tuminba nin wax magacaabiya ninaan magacaabinba guddiga fulinta ee xusbigu waxa ay ku ceddahay qodobka afar iyo labaatanaad ee dastuurka qodobka labaat afar iyo labaatanaad ee dastuurkuna waxa uu siinaya guddoomiyaha xisbiga arrinkan markaa khilaafaadka qaarna waa qaar duruufi ay kuu keento qaarna waa qaar aada farahaaga la gasho kuwan duruufi noomeydkinin xusbiga waxaa geliyey raggii lagu aaminay shirweynaha xusbiga in ay in ay hagaan xaalxaalkiisa dambana si xaragala loo dhamaystiro iskumanaanaan khilaafsaneen labiy koob iyo labaatankii bisha iyo laba iyo labaatankiina inaan la joogay waa aniga sheegay oo isku dafili mayno khilaafaadkan muddada lasoo socday ee la sheegayena xusbigani dee wuxuu leeyahay dhismuu leeyahay dhisdoodkiisaa qoraya dhismaha xusbiga xusbiga dhismihiisu wuxuu ka bilaabmaa oo ugu awood badan shirweynaha xusbiga waxaa ku xiga golaha dhexe ee xusbiga waxaa ku xiga guddiga fulinta ee xusbiga oo hogaanka xusbigana uu ka mid yahay waxaa ka mid ah guddiyada gobolada iyo degmooyinka ee xusbiga oo qodobka saddex iyo tobnaad ee dastuurka uu qeexayo qaab dhismeedka xusbiga hase haatee khilaafaadkaa jira ee muddada soo inta jiitamayey waxa uu ka imanayay xubno xukuumadda xusbiga xubno xukuumadda dawladda ku jira oo weydiisa madaxweynuhu waa odayga xusbigan waa madaxweynihii xusbigan laga soo doortay waa odaygii aasaasay waxaan u malaynayaa muuse bixiina khilaaf ka dhex jira ma garanayo aniga mid naga dhex jirana garan maayo xubnahan hogaanka xusbiga iyo golaha ka dhexe ka jirana garan maayo xubno wasiire ah ayaa waxay tilmaamayaan in xusbiga cadow weerarayo xog madaxweynaha dalka uugu jiro yay madaxweynaha saaxiib uga dhigayaan baa taala marka ay cadowga uga soo qaadayaan guddoomiyaha xusbigu ninka cadowgaa guddoomiye ku-xigeenku ninka xusbigaa xogeyaha ninka inta cadowgaa guddoomiyaha golaha dhexe inuu cadowgiisa yahay yahay guddiga fulinta ragga ku jira inay cadowgiisa yihiin yaa madaxweynaha saaxiib looga dhigaya waxaan markaa leeyahay dhibaata ma jirto xusbiganina sharci buu ku socdaa xusbiganina sharci buu ku kala socdaa arrintaasi hadhowto xusbi ahaan baanu u ayaanu xalinteeda u gelaynaa xilliga maxaanku dhahdaye ay ku haboonaatana maxaanku dhahdaye waanu isla gelaynaa arrintanina waxay ku eg tahay waxa uu ku soconaya arrintani dastuurka xusbiga dastuurka xusbiga dastuurka xusbiga waxa uu qeexayo iyo xidda uu awoodeeda siinayaana hawsheeda way gelaysa